الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب الرضاع نقمدي يجغدي ناس يا ayuu u fasal yahay radaac iyo ridaac labadaba waa la dabdiyaa xagga luqada ismun limasi thadyi wa shurbi labanihi waa magacuu leeyahay muusashada naaska iyo cabidda caanihiisu waxaynu ku soo marnay qaybihii hore guurka ama kitaabu nikaaxa hordantiisii dumarkii muxaramaadka ahaa ee ninku inuu guursado ay ka xaaraam tahayd intii nasabka ku xaaraan noqonaysay in la egi inay xagga naas shaqiddana iyo naasaa wada shaqidoodana ku xaaraantinimowdo taa iyada hore ayuu inooga soo hadlay iminkana halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa radaaca iyo nuugmada sharcan taxriimkaa keenaysa muxuu yahay marka waxay leeyihiin ismun lixusuuli laman imra'atin aw maa xasala minhu fii jawfi tiflin waa inay gaadhaan caano ruux dumari ama wax ka soo xasilay oo ka yimi ilmo yar calooshiisa inay gaadhaan ayay nuugmada iyo jaqidda taxriimka keenaysaa ay noqonaysaa shuruudna way leedahayoo shuruuddana isagaa sheekhu inoo sheegi doona taa macnaheedu waxa weeye ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn waalidaadka wax dhalay waxay ilmahooda jaqsiinayaan bimacnaa ha jaqsiiyaan ilaahay leeya laba sano oo dhammaystiran waxa ilaahay uu ka hadlay haddii ay labada qof kala tagaan oo hooyadii ay diidday inay ilmihii naaska jaqsiiso inuu u doonayo aabbuhu hooyo kale oo naaska jaqsiiso mushkaayaduu ku siiyo macnaha sida ay naas jaqsiintu ilmaha muhiim ugu yihiin ayaynu halka ka garaynaa ilaahay hooyadii iyo waalidkeeda laba sano ha jaqsiiso haddii markaa taasi aanay jirinna cid kaloo naaska jaqsiisa ha loo doono baa leeyahy sida naas muujintu ilmaha ay muhiimka ugu tahay iminkana dumarkeenni ayagoo waxay qaban jirin ayay ku adag tahay ilmahoodii inay naaska jaqsiyaan in yar mooyaane ilmaha korriinkiisa iyo maskaxdiisa iyo manaacadiisa iyo difaaciisa jidhka ayay qeyb weyn ka yihiin waxay qeyb ka tahay xidhiirka hooyanimo ilmaha naaska la jaqsiya ilmaha la jaqsiinini waalidka iyo hooyanimada iskusi u dareemi maayo sidaa daraaddeed baa ilmahaa kale naas hooyadaa kale ee ilmuhu naaskeeda jaqayo iyo wixii ka dhalanaya inay hooyo u noqonayso iyo axkaamtii ka dhalanaysay buu halkan markaa sheekhu inooga hadlaya arkaanta fasalkana waa saddexoo murdicun waa kaa wax jaqsiinaya radiicun iyo ilmaha wax jaqaya iyo labankaa iyo caanaha waxau uhi sheekhu raximah ullahu tacaala laa tahbutu xurmatuhu xurmadiisa iyo xaranimadiisaasi ma suganto ilaa bikowni labani caanuhu inay u sugnaadeen mooyaane liaadamiyatin gabarh reer bani aadama oo balaqad gaadhay tiscan sagaal wa biwusuulihi iyo gaadhitaankiisa liljawfi ay gaadho calooshii iyo wa kownu radiici kaa radiica jaqaya oo an lam yabluq xawlayni laba sana mid aan markaa gaadhin wa kownu radaaci iyo nuugmada walxilaabi aw ilxilaabi ama lisida haddii canihi lasoo sifii xayaatiha intay nooshahay jaqsiinna ama lisidu waa inay tahay wa kownuhu ahaanshiisa ayaa la shardiyaa khamsa radacaatin shan nuugmo oo kala baxsan inuu nuugo wa dabduhunna shandaa koobidoodu bilcurfi curfiga iyo caadadiya say dadku u yaqaanaan bay ahaatay falow qataca hadduu jara naasshaqidii icraadinka jeesasho tacadada waa tiloobayaayoo laba iyabuu noqon aw qataca lilahwi wuxuu u jaray ciyaar wacaada fawran deg deg ayaanu ugu soo noqday aw taxawala misadyayha ila alaakhari misadyihaa ila alaakhari naaskeedii moole kii kale ayuu wareegay falaa ma tacadudaya markaa waxaa sheekhu leeyahi laa tahbutu xurmatuhu xurmadiisa uu keenayo iyo taxriimka nuugmadu ay keenaysaa ma sugnaato ilaa bilabani ilaa bikowni labani caanahaasi inay u sugnaadeen liaadamiyatin balaqa tiscan haweenay ruux dumaroo reer bani aadamahoo sagaal sannadood gaadhay caanaheeda ayuunbaa taxriimkaa keena xoolihii kale iyo noolihii kale caanahooda la cabayey ama naaskooda la jaqayey taxriimkaa ma keenaane horta waa inay aadamiye tahay wuxuna waa inuu laban yahay balaqa tisca siniina sagaal sannadoodna gaadhay haddii aanay markaa dee sagaal sannadood gaadhin qaangaar ayaanay ahayn macnaheedu waaye markaa caanaba hadday yeelata caanaheedaasi taxriim ma keenayaan waxaynu nihi waa aadamiya ee xayawaankii kale ayaa baxay raggii iyo labeebka ayaa baxay oo iyagana caanahoodu taxriim ma keenayaan markuu ina yidhi uun bikowni labani liaadamiyatin balaqa tiscan la qabaan mu odhanin waxay leeyihiin sawaaun albikru waalkhaliya waxa isku mida tii la qabay iyo tii aan la qabin tii la qabay hadday canayarto canaheediida jaqo waa dee xuun kalena waa ka dhalanayaa inan aan la qabin haddayba caana yeelato oy caanihii jaqsiisa iyada lafdeeda waanay dhacdaa mararka qaarkood ee hormoonadaasi intay qaldamaan markaa inay caana yeeshaane ayadana markaa taxriimku waa ku sugmaya wa biwusuulihi wa ilaa biwusuulihi ku sugmi maysa xurmadiisu gaadhiday caanahaasi gaadhaan liljawfi caloosha waa inay gaadhaan oo markaa dee meel furan waa inay ka gaadhaan wabikwaradiic wa kownu radiic wa ilaa bikowni radiici ka naaska jaqayo a mooyaane ma sugmaya taxriimkaasi lam yabluq xawlayni laba sannadood midaan gaadhin waa inuu yahay laba sannadood wixii ka dambeeya ayada ridaaca iyo nugmada timaadaa wax horma ama keento le'annu xadiidka taariqudni iyo bayhaqiya ay warinayaan wuxuu tilmaamaya laa ridaaca ilaa maa kaana fi lxawlayn ridaac iyo nuugmo wax raadaynaysaayi may ahaanin ilaa laba sanan wixii a mooyaane leanno taasaa markaa dee lafihii iyo jidhkiiba markaa korinaysaoo ka qayb qaadanaysaa marka waa inaanu gaadhin laba sannadood wa kownu radaaci waa inay ti nuugmadu waalxilaab aw ilxilaab ama lisidu fii xayaatiha inta ay nooshahay na waa inay tahy yacnii waxa isku mid ah inuu naaskii jaqe iyo naaskii oo lasoo lisay in la siiyo labaduba xurmada way keenaan markaa haddii uu nuugayuu naaskeeda nuugayaa iyadoo nool waa inuu nuugaa haddii caanihii la siinayo laga soo lisayna caanaha waa in iyada oo nool laga soo lisay ruux dumar oo dhimatay haddii naaskii ilmaabka loo geliyo caano ka jaqo ama intay dhimatay dabadi haddii laga soo liso taxriim ma keenayso taasina wa kownihi walaa tahbutu xurmatu ilaa bikownihi inuu yahay nuugmadaasi khamsa radacaatin shan nuugmo shan jeer oo u nuugo u muuso yaqiina inay tahay mooyaane hadday ka yartay ama laga shakiyana taxriimkaasi ma jiro lannu xadiidka imaamu muslim warinayo cayisha laga warinayo waxay leedahay waxa ka mid ahaa waxyaalihii qur-aanka lagu soo dejiyey cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugmo oo la yaqaano macluumaada ayaa u xaaraantinimaya xuugga waa la nasakhay oo bikhamsi macluumaati yuxarimna baa lagu bedelay oo lagu nasakhay waa la oofsaday oo waa geeriyooday rasuul llahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyada oo qur-aanka la akhrinayo ku jira khamsu macluumaati yuxarimna iyadoo qur-aanka la akhrinayo ku jira ayaa markaa nebi maxamed geeriyooday aayaddan dambe aayadda hore ee khams cashura dacaatin macluumaatin xukunkeeda iyo tilaawadeeda iyo akhrinteedaba waa la nasakhay tan dambe laakiin tilaawadeed iyo akhrinteed iyo kitaabka inay ka mid ahaataa umaa la nasakhay laakiin xukunkeedii wuu joogaa haddaba iyagoo la akhrinayo qur-aanka macnaha xukunkoodii la akhrinaye weye ama naskigu ciddaan u gaadhin ayaa sii akhriyeysay waayo shanta sidee loo tirinayaabaa isweydiin leh wuxuu uhi wa dabduhunna shantaa dabdintooda iyo koobidoodu bilcurbi curbiga iyo caadada iyo wixii jaqid ay dadku u yaqaanaan ayuu noqonayaa oo lagu dabdinayaa li'annahu shaygu haddaanu sharciga xad ku lahayn luqada haddaanu xad ku lahayn curfiga ayaa loo celiyaa maxay dadku u yaqaanaan ubaa loodhaya shaygaa falaw qataca hadduu jaro nuugmadii icraadanka jeesasho naaskii uu ka jeesay ama iyadiibaaba ka jartay kadib ayay ku soo celisay ama uu ku soo noqday tacadada ridaacayo nuugaasi waa tiroobayoo marka uu intuu nuugay uu deetana afkii ka qaaday ee uu haddana ku soo noqday labay noqonaysaa haddii iyadoo ay ka jarto oo kadib ay masiiso taana waa tacdiya labuu noqonaya aw qataca lilahwi ciyaar ayuu u jaray ama neebsasho oo intuu markaasi uga yarbooday ayuu markiiba haddana ku celiyay wacaada mawran deg deg ayuu markaa ugu noqday intuu naaskii markaasi abga yarmarmariyey aw taxawala min sadyihaa ila alaakhari ilaa sadyiha alaakhar kanunbu markiiba afka sore kan kalu markiiba u wareegay falaa ma tacadudaya markaase hal mid ayuunbay ka dhigan tahay hal mid ayuunbay iskaga dhigan tahay waxaa kaloo sheekhu uhi wa kullu radaaci nuugmo kasta oo xarama aqaaribaha haweeneyda qaraabadeeda xaaraantinimeeye xarama wuxuu xaaraantinimeynaya aqaariba dilaban kan caanaha leh qaraabadiisna wuu xaaraantinimeynaya ilaa walada almulaacanati taa la lecanay ilmaheeda mooyaane wa zinaa ilmu zinaha mooyaane waman laa yucrafu lahu abun iyo cid aan aabba loo garanayn mooyaane waxaa sheekhu leeyahay wa kullu radaaci nuugmo kasta oo xarama ka nuugay ka xaaraantinimeeya aqaaribaha aqaaribteedii dee marka nuugmada shuruuddeedii laga helo ogoday ayadii waxay noqonaysaa hooyadii walaashihii waxay noqonay walaashadu waxay noqonaysaa habaryartii kuway dhashay walaalaheed bay noqonaysaa yacni ridaac kasta oo xaaraantinimeeyo aqaaribtooda macnaa ridaacii shuruudda laga helay ahi xarama wuxuu xaaraantinimaynayaa aqaariba dilaban caanahanay haweenadu irmaan tahay ninkii lahaa ee haweenadan irmaaneeyey qaraabadiisiina wuu xaaraantinimaynayaa oo ayadu dee hooyo ayay u noqotay kan caanaha yacni loo tirinaya haweeneyda qabayna aabbihii buu noqon iyada aabbayaasheed dee awowyadeed buu noqon hooyooyinkeed waxay noqonaysaa markaa iyayooyinkii carruurteedu walaalihii bay noqon kadalik sidaasoo kale kan caanaha le aabbihii awowgiibuu noqonaya kan caanaha walaalkii adeerkiibuu noqonaya waa saasoo kale mar hadduu aqaaribteedii xarantiiseen aqaaribtiisi wuu xarantinmeynaya ilaa walad almulaacana mulaacanada tallicaanay ilmaheeda mooyaane wa zinaa ilmu zinaha mooyaane waman laa yucrafu lahu abriyo kaana aabba loo garanaynin gabadha la licaanay ee ilmo ay dhashay markaa unihii ka dhaartay isaga ayuunbuu dee hortoo yacni inuu irmaaneeyey isagunbaa loo tirinayaa haddana dee ilmihii markaa halka caanaha nuugay iyadu hooye ayuu noqonoo macalaqaaribteedii markaa wuu ka xaraan noqonayaa laakiin kan loo tirinayo ee dee licaanay isaga aqaaribtiisii xaaraan ka noqon mayso ila waa kano wuu ka anfuun yahay wasinaa zinadii oo dee ninkii haweenay ka sinaysay sidaa wax ku dhashay caanahaa ciddii ay jaqsiiso dee aqaaribteedii waa xaaraantinimaynaya laakiin kan ka sinaysay aqaaribtiisii ma xaaraantinimaynayo iyo waman laa yucrafu lahu abun iyo cidda aan looba garanayo ciddii dhashay marka nuugmadiisa ka xaaraan oo isnuugmaysa aqaaribtii ninka leanna kuwaa wuu ka reebtoon yahay waman galla u sugnay khamsu banaatin shan hablood aw khamsun shan baa u sugnay labanuhunna lahu caanahooda uu leeyahay fa ardacna tiflan ilma ayay nuujiyeen kullu waaxidatin mid kasta waxay nuujisay faardacna tiflan bay kullu waaxidatin radcatan bay nuujisay xarumna calayhi fi lakhirati ta dambe xaraan ayay ka noqonaysaayay ka noqonayaan liannahuna mawducaatu abiihi wey duuna aluulaa ta hore maya walaa taxriima bixuqnatin dabakaga shubidna taxriim ma keento waxaa sheekhu leeyahay waman low khamsu banaad ninbaa wuxuu dhalay shan hablood shandii habloodba waa la qabaayo waa irmaan yihiin aw khamsun shan baa u sugnaaday labanuhunna lahu caanahoodu isaga ay u sugnaadeen oo waa afar xaasuu qabo iyo addoon umuwalado ah shan dubana markaa waa u irmaan yihiinoo waxbay u dhaleen fa ardacna tiflan shantii hablood u dhalay ilmo ayay nuujiyeen mid wa kullu waaxidatin midkasta radcatan hal nuugme ayay nuujisay shantii habloodu dhalaybaa mid waliba mar nuujisay shantii dumar ahayd afartii uu qaba iyo haweenaydii addoontii uu qabo ilma akhrisi oo muwaladada ahayd ayaa iyana mar nuujisay xarumna calayhi fi lakhiirati masalada dambe ee markay shanta caanahooda uu leeyahay ee afarta sawje iyo addoonta ay yihiin way ka xaaraam noqonayaan ilmaha ay naaskii jaqsiiyeen way ka xaaraam noqonayaan liannahuna mawduu'aatu abiihi dee waa dumar aabbihii markaa mawduu'aad u ahoo qaarna uu qabo addoontana dee milkulyamiinu kula mucaamalooday laakiin hooye u noqon maayaan oo meeshan hooyenima ma jirto li'anna mid kastaa may nuujinin shan nuugmo oo hooyenima ma jirto hooyenimadii may sugmin laakiin mawduucaatu abiyihi ayay kaga xaran noqonayaan duuna luulaata hore ee shan habloodoo u dhalay marka ay mid weliba mar nuujisay ka xaaraam noqon maayaanoo maxaa yeelay awownimadu dee waxay ku sugmaysay markay hooyanimadu suganto hooyanimana iminka halkan ma sugnaa ee iminka hadday mid ka midii shan jeer jaqsiin lahayd dee hooyay u noqon lahayd isna awowbuu u noqon lahaa laakiin iminka meeshii hooyanimaan jirinoo dee mid waliba shan jeer bay jaqsiisay hooyanima markaa ma jirto isagii markaa dhalayna aabbihiina ka xaaraan noqon maayaan ka xaaraan hadday inadimasa ka xaaraan noqon mayso marka waxaana yidhaahdaa nuugmadu mar aabbanimo iyo hooyanimo ay sugtaa waa ka shuruuddiisa laga helay ee shuruuddii laga wada helay aabbo iyo hooyaba way sugaysaa marna labadoodaba midnaba ma sugto dee waa shantaa hablood oo kale uu dhalay ama shan hablood ay walaaliyiin marka uu nuugo le'anno abtinimada iyo awonimadaasi dee markay hooyanimadu suganto ayuunbay sugaan hooyanimana meeshii ma jirto dee aabbanimo abtinimo markaa ama awownimana meesha ma taalo marna aabbannimo ayaa sugnaataa marna hooyanimaa sugnaataa oo qaybahaasay u kala kacdaa wuxuu yidhi haddaba walaa taxriima taxriim ku sugmi maayo bixukmatin fii wusuuli labani iljofi bixukma inay caanihii ku gaadhaan caloosha iyadoo dabada lagaga shubay leanno caanaha markaa dee afga ama yacni si kale loo siiye taqadi iyo qadaysiin bay ahayd laakiin waxaa xaggan lagaga shubay dee iyagu wax markaa iska soo noqonaya weeye walaa tanqadicu ma go-ayso nisbatu labani u tiirinta caanaha loo tiirinayo can saaxiibihi saaxiibka ka go-i mayso ilaa biwalaadatin min aakhar wilaado iyo dhalmo dee mid kale markaa ay dhasho mooyaane fallabanu bacdaha lilaakhari ka kale ayuu markaa u sugnaaday walow tasawajad imra'atu fi lcidda hadday guursato uma ardacat bilabanihaa tiflan ilma ayay nuujisay fa huwa taabicun lilwaladi canaas ilmuhu raacsan yahay fa huwa liman laxiqahu lwaladu ilmuhu ku haleelay ayuu sugnaaday bikhaayifin isiryaqaan uu ku haleelay aw kayrihi ama wax kale waxaa sheekhu uhi walaa tanqaticu ma go-ayso nisbatu labani caanaha u tiirinteedu can saaxiibihi kii caanaha laa muddaduba ha dheeraatee ka go'i maayaan oo hadduu dee haweenay nin irmaaneeyo afar shan sanaba ha ka soo wareegtee caanaha isagunbaa loo tirinayaayo wixii jaqo aabbo ayuunbuu u noqonayaa dee adilada ayaa caama midda labaad dee wax kale oo xaggiisa loo kaxeeyo loo ixaaleeyaana ma jiro ilaa biwilaadatan dhalid min aakhare mid kale dee xaggii ay ka dhasho mooyaane si kale kaga goy maayaan fal labanu bacdahaa markaa caanuu dhalmadaa dabadeed lilaakhari ka kale ayay u sugnaatay hadday cid kala guurso ay kii kale u dhasho marka ay kaa kale u dhasho ayaa markaa caanii kan dambe u yeelanaya intii ka horraysana kii hore ayaa leh haddaba wuxu uhi sheekhu walow tasawajad imra'atun haweenay hadday guursato fi lcidda iyadoo ciddadii ku jirta ayay guursatay waa inay dhacdaa oo hadda wax aada u dhaco weeye waxaanu ka yimaadaa badheerku waa yaryahay badheerkuna wax yar buu ku yimaadaa oo masalan haweenaydu markay ninkaa hore isxumaansadaan ee ay xumayso oo xumeeyo ay xumaan ka tirsanayso ayay markaba mid kale isku tuurtaa tira foorjaanu guursanaya wax kale ayay ayay yidhaahdaa oo markaba waan guursanayaa halkaa way ka timaadaa badheerka midaan loo badheerin oo aqoon darra keentaa jirtaa waxa weeye ninka intay doonaanba haweenayda ha kala maqnaadaan maalintaa la furo ama fasaqa loo qaado ayay cadadbaxeedu kow ka noqonayaa dabeetana dumarka rag iyo dumarba in badan oo ka midi mar haddaanay muddo is arkin inaanay ciddo tirsanaynin bay u yaqaanaan hadday toban sano kala maqan yihiinna maalintaa la furo ama maalintaa fasaqu dhaqaadhacaabaa cadadbaxi ka bilaabmayaa ilaa ay cadadbaxdo oo waxyaale aan soo sheegnay ay ku cadadbaxdo nin kale ma guursan karto hadday guursadana guurkeedu waxawakaiba jiraan weeyaanoo dee waa gabadh ciddo tirsanaysa gabadh ciddo tirsan in la guursaana dee waa biishimo amla guntabaya guurkeedu markaa taasoo kalena way ku dhacdaa walow tasawaja imra'atu bilcidda bay ku guursatay uma intaa kadib ardacat bilabanihaa caanaheedii bay dib la nuujisay dee mid horena waa jiray kan kalena ciddadii waa tii ku guursatay ilmaa meeshii yimi fa huwa caanahaasi taabicun wuxuu raacsan yahay lilwaladi ilmaha ilmahan ninkii horey ka ciddo tirsanaysay baa dhalay mise kan dambe ayaa dhalay caanuhu hortu ilmahaasunbay raacsan yihin fa huwa caanahaasi liman ayuu u sugnaaday laxiqahu lwaladu ilmuhu uu haleelo biqaayif inuu ku haleelo haddii labadoodaba uu suurtagal ka yahay oo masalan dee lix bilood oo kale ayaa laga joogaa marka kan dambana waa ka suurtagal kii horena waa ka suurtagal wax lagu kala saaraa markaa ma jirto waa in qaayif ilmahaasi markuu dhasho isiryaqaan markaa loo geeyaa dad isiryaqaana baa jira sidii mujazid almudliji oo kale ee zayd usaame iyo zayd oo markaa sidaa u wada horto qadiifadu wada horto uli gacma lugaha barkooda markaa kale ka ahaadeen qaayifkaasoo laba iyo isriiqaankaasoo kii u markaa haleeshiiyo ayaa caanihiina ilmahaasay raacayaan oo ilmaha ninkii la haleeshiyba caanaha yeelanayo ciddii jaqday isaga abow noqonaya aw hayri biqaayibin uu ku haleelo ilmo u hayri ama wax kale dee masalan midkood ayuunbaa ilmahani suurtagal ka yahay masalan dee afar bilood oo kale intuu keli qabay afar bilood hadduu ama yacni lix bilood wax ka yar hadduu ku dhasho dee waxaa loo geenaya uurka xaggii hore kala timi oo aanu ka dee ilay shan biloodba ama afar bilood inbuu qabe dee intii ilmo dhammaystiran ku dhalan maayo haddii aanu kaa hore shaqo kulahay inuu kan dambe un suurtagal ka yahayna dee ka dambe ayuu haleelaya baabu nafaqaati nafaqooyinkii ayuu u baab yahay iyo wamaa yatbacuhaa nafaqaadka wixii raacayey nafaqo waa min alinfaaq waa biilkii iyo masaarifdii sababta isagu waa sheekhu siduu inoogu keeni doono nafaqa iyo biil ugu waajibaana waa qaraabo iyo zawjnimo iyo milki sian kutubtii horeba ku soo maray waa qaraabanimo waa qoysnimo waa lahaansho marka wuxuu sheekhu liwujuubihaa waajibitaankeeda nafaqo iyo biil ay cid ku waajibtay cid kale waajiba sababaanay laba sabab baa u sugnaaday nasabun midi waa nasab waa milkun midna waa milki fatajibu binnasabi nafaqatu اlasli asalka nafaqadiisii ayaa waajibaysa wa zawjadii iyo xaaskiisa waalfarci iyo nafaqadii faraca wayushtarad waxaa la shardiyaa yasaaruulmunfiqi ka nafaqaynayaa inuu hodan ku yahay bifaadilin wax ka dheer can mu'nati qarashkiisa iyo wa mu'nati zawjatihi xaaskiisa qarashkeedii waxaa sheekhu leeyahay liwujuubiha nafaqada waajibitaankeeda sababaani baa u sugnaaday nasabun midi waa nasabo waa qaraabadii oo labada qof nasab iyo wada dhalasha ayaa ka dhaxaysa wa milkun midna waa milki oo milku nikaax iyo milkulyamiin milkulyamiin waa wixii gacantaadu ay milkido addoommadii iyo dee xoolihii ah midna waa milku nikaax oo dee nikaax ayuu milkiyey marka waa iska tajawus bay leeyihiin nikaaxa in milki lagu magacaabo leanno dee ibaaxa ayuu ahaa markaa fatajibu binasabi nasabka sababdiisa waxay ugu waxaa ku waajibtaa nafaqatu lasli asalkaaga nafaqadiisii aabbihii iyo hooyadii awowgii iyo ayaydii waa asalkii iyo wa saaxibuhumaa fi dunya macruufa ilaahay wuxuu yihi labadaada waalid adduunyada kula saaxiiba kula dhaqan wanaag dee waxaa ka mida wanaaggaa inaad nafaqadooda iyo masaarifdooda iyo biilkooda siiso wa zawjatihi iyo asalka xaaskiisii aabbaha markay nafaqadiisu waajib uga tahay dee islaantiisiina oo masalan dee hooyadii oo kale ayaa dhimatay xaaskii dee ilmaha dhashay baa dhimato markaa islaan kale u guursaday dee waana icfaaf inuu sameeyaana waa waajib bay yidhaahdaan culimmadu markaa dee inuu taana u masruufaa ayadana waajib bay ku noqonaysaa isaga inuu masruufo iyo sawjadiisaba walfarci nafaqada faracuna waa waajibaysaa inan iyo inan midku yahayba fa in ardacna lakum faatuuna ujuurahuna ilaahay baa yidhi hadday dumarka idiin jaqsiiyaan ilmihii mushqaayadooda siiya mushqaayadii naasnuujinni mar hadday waajibtay dee nafaqadiisiina iyana waa ka sii waajibsan tahay wa yushtaradu waxaana loo shardiyaa nafaqada waajibitaankeeda yasaaruulmunfiqi kan bixinaya nafaqaynaya nafaqadu ku waajibaysaa inuu hodan ku yahay bifaadilin wax dheer can mu'nati qarashkii o mu'nati zawjati iyo xaaskiisa qarashkeeda wuxuu isagu cuni lahaa iyo waxay xaaskiisa cuni lahayd markay wax ka dheeraadaan ayuu dee asal iyo farac u nafaqaynayaa ibda binafsig xadiidkii waa kii ahaa ku bilow nafdaada fatasadaq calayhaa ku shaqaysa fain fadala shayu faliahlik haddii markaa wax ka soo dheeraada ehelkaaga anfiqu calaa nafsig anfiqu calaa waladig anfiqu calaa ahlik ku nafaqeeyo ku bixi marka waa inay sidaa wuxu dheeyiin haddaanay waxba dheeraynoonu haynin ama wax isaga dheer baanu haynin dee waxba ku waajibamayeenoo laba qaawalin isma qariyaan ayaa la yidhi dariska qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين قجر أن فقوينك وعلى شيخ ويجب وحواجبي بالملك ملكي قورك nafaqatu zawjati zawjada iyo xaaska nafaqadeedi baa ku waajibaya wa khaadimihaa iyo shaqaalaheeda in kaanad miman tuqdam hadday tahay mid loo shaqayn jiray aw ixtaajad ama ay u baahato lizamaanatin zamaano iyo dee icaaqa iyo dee xanuun dhulka dhigtay aw maradin ama xanuun waalmuctadati iyo tii ciddo tirsanaysa in kaanad rajciya hadday tahy aw xaamilan hadday tahay mid uu leey hayra muctadatin can wafaatin oo aan ka ciddo tirsanayn nin geeri waalmamluuki iyo kii mamluuga ahaa ee uu qofkani lahaa walaa yukallafu min alcamali camalka iyo shaqada xaggeedana lagu kallifi maayo maa laa yutiiqu waxaanu karaynin waxaa sheekhu leeya wayajibu bilmilki milku nikaaxi waxaa ku waajibaya nafaqatu zawja xaaska nafaqadeeda way xadiidkii ay warinayaan abu daawuud iyo nasaa-ina sunan kubraaga ibnu maaja waxa uu ahaa markii la yidhi maa xaqu zawjati arajuli calayhi tudcimuhaa idaa dacimta wa tagsuhaa ida gtasayd dee waa inaad quudisaa markaad quudanayso waa inaad markaa dee arad tirtaa marka adiguba dee aradeel tiraatee markaa dee maryaadsanaysaa iyana waa inaad soo yidisaa oo nafdaadoo kale unaad ka soo qaadataa marar badan baa waxaanay anigoo ah xadiidkan dul jooga qaadku hadduu wanaagsan yahay odayow islaantana u soo qaada ilaa xadiidkii wuxuu ihi tudcimuha idaa tacimta maalinoo dhan adna inaad bashtaasun ku hayso halkanun bahadiyar markaa ku gurto ayana ay ku dul fadhido ay ku eegto uni dow maahae dee hadduu wanaagsan yahayna falarkeeda iyo caqaarteeda iyo mijinteeda u soo qaad dee hadduu xun yahayna iska daa hadduu xun yahay onad iyada u ogolayn dee adiguna iska daa hadduu xun yahay iska daa ilmahaaga aduu kugu dayanayaa ilmuhu aduu kugu dayanaya xabadda haashkee tuurtaabuu soo qaadanayaa qoriga yaree tuurtaabuu isaguna dib u qaniinaya haddaad doonayso inaanay cunin uu kula xun yahay adigu iska daa dee hadduu wanaagsan yahay reerka wada barjeehooda mirqaada u soo qaado wayajibu bilmilki nafaqatu zawja wa caashiruhuna bilmacruuf ilaahay wuxuu uhi dumarka wanaag kula dhaqmi dee wanaagga ayay ka mid tahay wa khaadimiha wa nafaqatu khaadimiha dee khaadimkeeda nafaqadiisuna waa ku waajib in kaana miman tuqdam dee gurigii aabbaheed haddii loogu shaqayn jiray dee haddii markaa wey nafaqo ugu jira hadduu dee doonayo mushqaayadna qofkaa shaqaalay dee waynaad siisaa wa haddii gurigii aabbaheedba loogu shaqayn jiray dee hadday gurigii aabbahaydba waa looga jeeray fijaan kuma maydhin dee adaa doontee markaa mid kale u keen aw ixtaajad ama yacni looguma soo khidmayn jirin aw ixtaajad waxay u baahatay yacni shaqaalahaasay u baahadii khidmose lizama lizamaana zamaanadu waxa weeye markay qofku iska dhulyaalka u noqde iska laxaad kalayo ama xanuun dhulka dhigto ayaa zamaanada la yidhahdaa aw maradin ama xanuun almucaashara bilmacruufki ayay ka mid noqonaysaa waalmuctadati wa nafaqatu lmuctada gabadha ciddo tirsanaysa nafaqadeeduna waajib weeye in kaanad rajciya waa hadday gabadhaasi rajciyo tahay waynu soo marray baa-inayo rajciya gabadhan rajciya waxay tahay marka ay idinkoo is arkay aada hal dalqa ama laba dalqa furto marka iyadoo aanay codsanine mukhtalicaanay ahayne iyadoo aanay xaggeeda codsiga iyo furiinka aanay ka imanin ee welina aanay cadad bixin gabadhaasi markaa ninkanay u xidhan tahay muddadaa wuu soo ceshan karaa haddii xataa muddadaa u dhinta way dhaxlaysa haddii iyadu dhibatana wuu dhaxlaya xukmu sawjay qabtaa aw ama xaamilan waxay ahaatay waaba baa-ina e gabadh uur labay ahaatay hadday uur leedahayna uurkaasaa lagu nafaqaynayaa oo ma ilmahaale mise uurkaale mise labadoodaa wadale intaba culimmadu way yidhaahdeen hayra muctadati can wafaatin oo aan wafaad iyo geeri ka ciddo tirsanaynin ilaahay baa yidhi wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahunna hadday yihiin dumarkaasi kuwa uur leh nafaqeeya inta ay ka umulayaan haddayse ka waran ay geeri ka ciddo tirsanaysa uurba hala haatee xadiid baa ku soo arooray daara qudni uu warinayo laysa lilmuctadati laysa lilxnaami lilmutawafa canha zawjuha nafaqa haweeneyda uur kale laga dhintay nafaqa ma leh midda labaad qofku hadduu dhinto dee yaa nafaqa lagu yeelanayaa wax liyaaliya wuxuu ka tegayna dhaxal bay noqonayaan markaa islaan ciddo tirsanaysa iyo ilmo yaroo qaylinaya midna waxba kuma leh isagu socoy wixii uu ka tegaynaa waa dhaxal gurigii uu ka tegay waa kiro qof waliba dhaxalkiisunbuu leeyahay dhaxalkiisa ayuunbu qof waliba leeyahay laakiin cid wax ku leeya ma jirto walmamluuki wa nafaqatu lmamluuki wixii uu lahaa nafaqadiisuna waajib bay ku tahay hadday tahay addoon iyo hadday tahay xayawaanba nabigeenu sala allahu alayhi wasalam xadiidka imaam muslim wuxu uhi lilmamluuki طacaamu wa kiswatuhu qofkan la leeyahay waxa u sugnaaday raashinkiisa iyo aradbeelkiisa walaa yukallafu min alcamali maa la yutiiq lagu kelifi maayo shaqada waxaan u qaban karaynin oo haddaad markaa dee addoon leedahay waxaan u qaban karayn ku kelifi maysid haddaad dameer leedahay haddaad awr leedahay waxaanu qaadi karaynin saari maysid facala alghaniyi ninkii qaniga ahaa waxaa lagu leeyahay haddaba lisawjati muddaani haweenaydii waxay leedahay laba mud laba sacad ama laba dheglay oo raashina bay leedahay walikhadimihaa muddun wa ulus ciddii u shaqaynaysana mud iyo ulus bay leedahay wacala almutawasili kii meel dhexaadka muddun wa nisfun waxaa lagu leeyahay mud iyo nis baa lagu leeyahay walikhaadi mudku waa yacni waa labada saxaabo la isu waa dhegi walikhaadimihaa shaqada muddun buu yeelanayaa kaa mutawasilku qabo wa cala almucsiri kii caydhahay wa miriqun kii addoonka ahaana likulli minhumaa mid kastoo labadooda ka ahaaday zawjada iyo khaadimka muddun baa u sugnaaday waxaa sheekha leeyahy facala alkhaniyi qofkii qani ninkii qaniga ahaa ee horta ahaa lisawjati muddaani laba mud bay leedahay waxa weeye waa kiilo walikhaadimihaa khaadimgeeduna muddun wa ulus buu leeyahy wa cala almutawasili kii xaaladiisu meeldhexaadka ahayd muddun wa nisfun mud iyo nis baa lagu leeyahy walikhaadimihaana shaqaaladeeduna muddun buu leeyahy وعلى المعسر كي عيدها ومبير رقنية كي أضمها أضمها كسرين لكل منها مد زوجها خادم مد ولا مد بويا لنا إياه وعن الله كأرك إن حقنا فقد حال الزوج ما اللي إيجي حال الزوج لما إيجي لأنه حال الزوج وحال له إيجي مركز سوى نكي ويسارنتي هذا توقم مع القبين سنتهي oo mid xamaali guursado isagun baa laga rabaa masaariifteeda te markaa haddii xamaal markaa mid midnsasaaceeduna biilkeeda ka badan yahay uu guursado dee ma waxaa lo odhanya waxaan u karay ninkeen isagu wuxuu karayaa markaa ayaa la saarayaa mar hadday isagii saarantahy labada qaar baa xaaladdeeda qaar baa labadaba eega ilaahay baa liyunfiq duu sacati min sacatihi kii markaa ilaahay waaseeyey waasixintaa ka bixiy waman qudira caleyhi risqu ka lagu cudhiidhiinaya falyunfiq mima ataahu llah waxa ilaahay siiyey waxa ka bixiyo walow kaana low hadday ciddan nafaqada ay ku waajibtay ibnu wa bintun inan iyo inan buu leeyihi falmuunatu calayhima sawaa muunada iyo qarashkaasi waa u siman yihiin hooyadan ama aabbahan ama qof ama ayadan ama awowgan inanna waa jira inanna waa jirtaa labadoodibana waa hodanoo way nafaqay karayaan falmunatu calayhima walow kaana lahu ibnu wabinu falmunatu calayhima sawa si siman ayay markaa korkooda u tahay mar hadday dhaxalkii dee ay wadaagayaan loodhan maayo inankuuni ha bixiyo sidii dhaxalka ha loogu qaybiyana lama odhanayo ee si isleeg baa markaa u nafaqaynayaan hadduu asal iyo faracba leeyahy aabbana waa leeyahay ilmana waa leey ilmaha lagu leeyay waman wajabat lahu nafaqa ciday nafaqa u waajibtay wajaba lahu ludnu iidaankiiyo walkiswatu aradbeerigiyo wasukmahu iyo watawaabicuha ayaa markaa u waajibay wixii raacsanaa watasqudu nafaqatu waxay ku dhacdaa bimudiyi zamaani waktiga tegidiisa ilaa nafaqata zawja zawjada nafaqadeeda mooyaane wuxuu sheekhu uhi waman wajabat lahu nafaqa ciday nafaqa iyo biilu waajibay oo dee asalkii iyo faracii iyo xaaskii iyo ah wajaba lahu ludnu iidaankina waa waajibay iminka wuxuu inoo soo sheegay raashinkii qaydhnaayee dee adkaayee filiga ahaa dee markaa kiilo bariisa aanunu soo miisi maysine dee iidaankiina waad u raacin haddii hilib lagu iidaanto iyo haddii wax kale lagu iidaantada walkiswatu aradbeelkina wuu waajibaya wasugna hoygina waa u waajibayaayo dee haweenayda hoyna way leedahay oo waalidkaaga hoyba ku yaalay wa tawaabicuha iyo wixii raacayeen dee aaladii wax lagu cunayey tii lagu seexanayey wixii oo dhammina waa u raacayaan waa dee markaa aan dee wax la wada cunay haddii markaa dee biiluun markaa la bixiyo wax la wada cunana dee waxba markaa iyadaa wax gaar loo siiyo saa ogolaato ma jirto haddii kale oo dee garab raratadaa la yahay isaguna meelihiisaa wax ka soo cunayo taayana maalin walba markaa inteedaasuma la isu dul saari wa tasqudu nafaqatu waxay ku dhacdaa bimudiyi zamaani waktiga tegiddiisa haddii ilmahaagii aanad nafaqaynin ama haddii aad waalidkaaga wax kugu lahaa aanad nafaqaynin sidaas ayay ku socotay oo ayadu dayn ma noqoto ilaa nafaqata zawja xaaska nafaqadeeda mooyaane ayadu ma dhacayso dayn bay kugu noqonaysaa mar hadday haweenaydi mumakino tahay waxa weeyaan dee waa mucaawada oo mar hadday gabadhii ku joogto adiga ku fadhido masaariifdii iyo kiradii aday kugu leeday weligaaba iska wareegayso maalinta lagu qabto ma lagugu soo dallacaya wax oo dhanba dayn weeye ku saaran waan haddaynu hore u sheegnay oo dee saddex cisho hadduu waxba waayo subayxata araabic xaq bay u leedahay inay markaa fasa qaadato laakiin ilaahay bay noo sakhiran inay iska joogaan halkaa iska wadha waxba la siinin ilahay bay noo sakhiran waana ku mahadsan yihiin dumarka baabulxadaanati xadaanadii ayuu u baab yahay xadaana min alxidni ayaa laga soo qaato dhinaca waayo haweeneydu hadiyo goraamo qofka ilmaha dee dhinacu geliya sharcan xadaano marka laga hadlayo xifdu man laa yastaqilu biumuurihi wa tarbiyatuhu bima yuslixu waxaa la yidhahaa ilaalinta iyo xafididda qofka aan arrimihiisa la keliyoobi karaynin iyo in lagu tarbiyayo wixii hagaajinayey markaa dee ilmihii yaraa iyo qofkii waalaa iyo xadaanay noqonaysaa markaa wuxuu yihi sheekhu tuqadamu fiihaa xadaanada waxaa lagu horaysay alummu hooyada weyn calad haba sarraysee idaa kaanad ahlan lahaa markay xadaanada tahay mid ahaluha u qalantaa calalabi baa laga horaysay weyn calaa haba sarreeyee ilaa an yumayiza alwaladu intuu ilmuhu wax kala garanayo fa yukhayaru baynahumaa dhexdooda waa la doorgelin fain tadaafacaahaa hadday isku riixriixaan aw aqaama kullu minhumaa bibeladin uu ku nagi yahay ow tasawajda ama cid kale ay guursato qudimad abo aabbaha ayaa la horraysiinayaa wuxuu uhi sheekhu tuqadamu fiihaa xadaanada waxaa lagu horaysaa alummu hooyada weyn calal haba sarraysee idaa kaanat ahlan lahaa markay ahal u tahay ee ay u qalanto ee ay dee mid caqli leh ay tahay mid xora oo muslimada oo caqli leh oo qof dhowrsoon oo dee aan faasiqadaan ahayn oo khaliyaah oo aan la qabin oo bad qabto oo aan xanuunno yacni aan qabin markay ahal u tahay shuruuddaa laga helo ayadaa ku xaqle calal abi aabbaha ayaa laga horraysay weyn calaa haba sarreeye li'annu xadaarada dumarkaa ku wanaagsan hooyada ayaan u naxariis badan waayo intaa ay haynaysay gibdi maalmeed iyo habeen oo dhan dhabta ku haysa ee ay kolkolinaysay seexinaysay ka bedelaysay jaqsinayso yacni daqiiqad ninku ama yacni shan daqiiqo ama toban daqiiqo ma hayn karayo markaa hooyadaa lagu horaysiinaya ilaa intee ilaa an yumayiza alwaladu inta ilmuhu wax ka kala garanayo tamyiis yaro ilaa toddoba jir gaadhayo fa yukhayaru baynahumaa waa markaa la doorgelinaya hadday kala tagaan labadoodiiba laba qof oo hayn karaya yihiin waxau dhaya haadaa abuuk wa haadihi ummuk ilmayo aabbahaa waa ka hooyadana wahaa mid raac kii uu raaco ayaa markaa haynaya lanno nabigu sala allahu calayhi wasalam ilmo ayuu doorgeliyay aabbi iyo hooyadii markaa hooyada in lagu horraysiinayo way mudan tahay oo xadiid abu daawud iyo kayrka ay warinayaan haweeney baa waxay tidhi yaa rasuula allah ibnii haadaa bay tidhi inankaygan kaana batnii lahu icaa calooshaydu weel bay u ahaydoo waa meeshii aan ku siday wa thadyii lahu saqaa naaskayguna sibraarkii uu jaqayey buu ahaa waxishri lahu xawaa dhartayduna tii koobaysay aan ku ahayey bay ahayd wayna abahu allaqanii wa araada an yantazicahu minii aabihiina waa i furay waxaanu doonayaa inuu iga qaado fa qaala laha rasuul lahi sal sl uxuuhi anti axaqu bihi ma lam tankixi adiga ayaa ku xaqlay ilmaha inaad hayso intaanad guursanin ee uu ilmuhuna dee ilaa toddoba jirkaa ka gaadhayo halkaa waxaynu ka arkaynaa waxay ku mudatay inay tahay iyadu tii caloosha ku siday inay tahay tii dharta ku haysay tii naaskeeda uu jaqayay inuu yahay intaa midna miyuu ninku leeyahay mid edab daran baad arkaysaayo wuxuu iska odhanayaa maa warqadeeda waan sinaya ilmahayga hay siiso ayaad arkaysaa isagoo iska odhanaya goormuu ilmihiisa noqday markuu caloosha ku jiray muxuu u kaxaysan waayey markay dhabta ku haysay mantagee dhinac walba uu ka sii daynayey muxuu kaxaysan waayey marka uu maanta la soo koriyey halkaa la soo joojiyay inantayda hala si ama inankayga hala si waa abdar aada u liita weeye nebigu adiga ayaa ku xaqle buu yidhi inta aad nin kale ka guursanayso haddaa wuxu uhi fa in tadaafacaahaa hadday isku riixriixaan yacni ninkii wuxuu hi hayso waa kaase ayana waxay tiri hayso waa kaase ow aqaama kullu minhuma bibeladin mid kastaa beled buu dee ma meel ma wada deganaa midna bari buu degay midna galbeed buu degay ow tasawajad ama cid kaley guursatay weliba ciddaa kale waxay yidhahdaan waa cid aan xadaanadiisa lahayn hadday adeerkii oo kale guursato dee xadaanada ka dhici maysa ilaa ninkani waa ilmihiisii uun markaala ee ninkani waa jira markay guursata weeye qudima alabu aabbaha markaa la horraysiinayaa markay hooyadii diiday ama dee hooyadiina ay meel qabatay aabbihiina meel qabtay amaba yacni ay nin kala guursatay aabbihi baa la horraysiinayaa markay iyana diiday isna diiday isagaa lagu qasbaya iyada la qasbay isagaa la qasbaya waxaa la yidhaha adaa ilmaha nafaqadiisa ku saarantay qaad adigoo hay waxaana la yidhaha xadaanadu waa xaqulxaadin wa xaqulmaxduun labadaba qofkan xadaaraynaya waa xaq uu leeyahay oo hooyada oo kale dee waa xaqay leedaho aan laga qaadaynin haddaan maanic iyo wax diidaya ku qubin waa xaq ilmuhu leeyahayoo hadba ciddii markaa masalan haddii aanu aabbu hayn karayne hooyada uun cidda hayn karaysa ay ti qasab baa lagaga dhigaya ilmaheeda inay hayso leanna waa xaq ilmaha yara leeyahay hooyadii ma hayn karaysa aabbu unbaa hayn karaya qasab baa aabihii lagaga dhigaya marka waa xaqulmaxduun wa xaqulxaadin waa xaq markaa labaduba ay leeyihiin markaa qudima calayha alabu baa laga hormarinaya macnaha qudimana waa yujbaru calayhi isagaa lagu dirqin oo lodhanhay ila isagay nafaqadiisu saaran tahay wa tuqadamu waa la horraysiinayaa aqaaribuhaa haweeneyda qaraabooyinkeeda alwaarisaati ee dhaxlaya calaa aqaaribi baa laga horraysiinayaa ila lukta lium walaashii xagga hooye moone fa tuqadamu calayha waxaa laga horraysaya umu labi iyo waluqtu liabaweyni aw liabin wayaquumu maqaa wayaquumu abulabi maqaamu meeshiis u istaagay fii khaybatihi markuu maqaya fi lxadaan waqasi meyiti meydka meydadiisii wasalaati caleyh ku tukashadiisa waxaa sheekhu leeyahay watuqadamu waa la horaysiinayaa aqaaribuha alwaarisaat dumarka yani haweenada qaraabooyinkeedii wax dhexlaya calaa aqaaribihi aqaaribtiisi baa laga horaysiinayaa oo masalan markay aabba iyo hooyaba taagnayd saw aabba lama horaysiin markay aabbiyo hooyadii meesha ka maqan yihiin ee ay dumar kaloo qaraabahuni meesha joogaan waxaa la horaysiinaya qaraabada xagga hooyo hadday ayaydii hooyo iyo ayaydii aabba hadday meesha wada joogaan ayaydii hooyaa la siinayaa leanno siday markaa inanteedu ay markaa ugu naxariis ugu alyaqayd bay tanna ugu tahay ila alukta lium buu yidhi laakiin walaasha xagga hooyo ayada mooyaane fatuqadamu caleyh umu labi waxa laga horaysiin markaa meeshii waxa joogaa walaalay xagga hooye ka walaala yihiin iyo ayaydii aabbo ayaa meesha wada jooga ayaydii aabbaa markaa la horaysiinayaa leannu ayadaa dhexalkeedu ka awood badanyihi waluqdu liabaweyni aw liab walaalay xagga aabba ka walaalayihiin inanay xagga aabba ka walaalayihiin ama inanay xagga hooye xagga aabba ka walaalayihin baa jooga iyo miday xagga hooye ka walaalayihiin waxaa la horaysiinayaa markaa ukhta liabaweyn ow liabin baa la horaysiinayaa waxaa kaloo sheekhu yidhi wayaquumu abul abi aabbaha aabbihii maqaamahu meeshiisa ayuu isa soo taagayaa fii kaybatihi markuu aabbuhu maqan yahay haddii aabbihii ilmahan dhalay uu maqan yahay aabbihii ayaa halkiisiisa soo taagaya filxadaanati xagga xadaanada aabbihiiba halkiisa awowgiiba halkiisa soo taagaya waqasi meyd meydka maylidiisi ila meydka casabadu say u kala horreeyaan baa meydka maylidiisu ay ahay wasalaati calayhi ku tukashadii lagu tukanayey waxaa lagu horraysinaya ila casabada markaa arrintaan ahayde waxaa lagu horaysiinayaa aabbihii oo xaggii maydidii iyo kutugashadii xadaaradiiba aabbaha aabihii oo awowga ah ayaa markaa halkaas soo gelaya halkaa waxaa inoogu dhammaaday rubucii guurka iyo wixii la xidhiidhay arrimaha qoyska iyo wixii la xidhiidhay waa rubucii saddexaad baa halkaa inoogu dhammaaday orintii guurkii iyo wixii la xidhiidhay oo dhan ayuu markaa sheekhu ka soo hadlo waxba kuma soo dhaafin halkana arrimihii markaa jinaayaadka iyo waxyeelooyinka iyabaa ka imanaya waana runtii arrin muhiima arrimaha guurka rag iyo dumarba in aqoon loo yeeshaa arrin laga maarmaano weeye guurku waa shayga qura ee aynu bila aqoon ku gallo waxaa liyaariyo wixii kalaynu qabanayno wuxun baynu usoo yaryaanay aqoonteennuba ku badnaanine wuxun baynu markaa usoo yar barbarannaa meherad hadduu furanayo xataa waxoogay waynu markaa xisaab yar iyo kalkuleetarka iyo wixiyo balaad waa ynu yar yaqyaqaano laakiin guurku indhala-aan baynu ku gallaa waxaan markaa ummadda foodda isu gelinayaa ee qoysaskeennii burburinaya ee raaxadii ka qaaday ee wadajirkii ka qaaday ee wanaaggii ka qaaday waxa weeye waa aqoon darrada ah weliba dee xilliyadii hore iyadoo ninkana lasoo dardaarmo lahi iska giiji heblaay ha odhanin ayana la yidhi un iska giiji laba markaa mid walba markaa lasoo dardaaro markaa cadow isu ah ayuunbaa laysu soo xaraynayoo dabeetana xoog iyo habeenkaa waraysaba digdig baa markaa la isla gelay dee ilaa inta markaa dhaqankaasi waa tii reerkiin iyo tii heblaaye iyo kii reerka yaga iyo un weeye markaa weligiiba markaa magaciisa xataa aan la soo qaadaynin taasi markaa runtii waa waxa weeyaan furiinkii badiyey tarbiya xumadan runtii ubadka keentay markaa taasi waxay keenaysaa inaynu markaa guurka intaa uga soo dhowaanno maanta kutubtii ayaa duuban oo yacni intaasoo dowraado markaa ama muxaadaraad markaa arrimaha qoyska laga qabtay ayaa jira marka waa in aqoon loo yeesho intaa laga soo dhowaado siiba dhallinyaradu rag iyo dumarba waa inay markaa axkaamta guurku uu leeyahay iyo mucaasharada iyo wada dhaqanka iyo wixii looga baahan yahay inay runtii kooras ku sii qaataan ayaa markaa muhiima si markaa dee guryaheennu ay noqdaan guryo ku aasaasan oo ku dhisan sidii markaa diinteennu ay doonaysay inay qoysaskeenni guryaheennu ku dhismaan yacni wixii laga rajaynayay ee ubad wanaagsan oo bulshada markaa dee qeyb wanaagsan ka noqdaana ay uga soo bixi lahaayeen waa inaynu markaa aqoon fiican u yeelannaa oo waxyaalo badan baa dee runtii aqoon darradaasina ay keenaysay oo dee iminka waa ta aynu tilmaamaynay dee iminka wiiggaa gudihiisa maanta iyo iyo maalidhowta waxaa lay weydiinayay laba masalo oo midnaba laba qof oo isqabo qaarkood sanadkaba wax guuroo ka dhexeeyaana aanu jirin wax guuroo ka dhexeeyaana aanu jirin weliba aada in la ysaga hubiyo culimadeeda ka meherinayaana waa laga maarmaan maanta halkan waxaa laygu weydiinayay wuxuu yidhi gabadh baa nin soo dooray markaasaa waxay aabbaheed miibuu joogay in adeerkay baa markaa dee aabbahay wakiilka ahoo imeherinaya bay tidhi sidii buu ku meheriyey iminka ayaa waxay sheegtay iyagoo sanad qabo ubad isu leh ninkani horta inaanay ilmaadeer ahayn isla markaa aabbaheedna aan lalaba hadlinba aabbaheedna aan lalaba hadlinba markaa ma guur baa jiraan waxba ma jiraan sanadna waa wada joogeen ayaan dhaweydna kiis ahlan ka dhacay baa lay sheegayo nin odaya baa isoo weydiiye wuxuu yidhi inana walaaladeed nool yihiinoo laakiin ay magaalada ka yar maqan yihiin ayuunbaa anigoo adeerkeeda soo fadhiistayoo waxaa u la yidhi buui waxba layma weydiin wadaadki wuxu ma adeerkeed baan fadhiya i wakiilo waan wakiishun baan idhi buui markii dee ummaddan iyo dee wuxuu saas isaga waan wakiishun baan idhi buui dee wakiilo kamaan ahayn buuhi anugu walaalkeedii waxba lamaan haddina guurkaa ka jir waxba kama jiraan baan kula dib u meheriye waxalla wax ka jiraa ma jiraan kaaga daran qaar badan oo wax meherinayo qaabka loo meheriyaba aqoonin baa badanoo imika iska wada cumaabatay oo qaabka wax loo meheriyaan xataa caqligiiba sixi karaynin baa iyaguna batay ta waxyaalahaasoo dhan waxay keenayaan in la iska hubiyo oo weliba yacni weliga xataa haddii toos looga qaadan karayo wakaaladda oo la iska hubiyo qofkan inuu soo wakiishay oo inankii markuu maqan yahay qof kale wakiil baan ka ahay inuu hawsha ii wada iyo waxa kala gaara xataa ii aqbal gabadha gabadhaasaan doonayaabuu inankii iska soo odhanayaa deetana waa la iska wuxuu ku anaa ka wakiila dee ii doon buu ku yidhi laakiin ii aqbal miyuu ku yidhi haddaanu si toosa ku wakiilona koran ii aqbal dee waxa weeye uma aqbali kartid waxyaalahaasoo dhan baa runtii in la iska hubiyo u baahan markaasoo aqoon dheeraadana markaa runtii loo yeesho si ay markaa dee guur saxi meesha uga dhaco dee mucaamaladii wixidki iyo ubadki iyo qoysi markaa qoys markaa sharci ku aasaasan inuu noqdo qoys markaa muumal ku aasaasan aanu noqonin intaasaan kuso warraya billahi tawfiq assalamu calaykum